علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن هبت نفحات فتعرض لشذاها تغنم رمضان فتحت للذكر مساجدنا في الدنيا هي خير مكان bisha ramadaan waxaa lagu tilmaamay inay tahay wakhtiga ugu habboonay ubadka yar qulubtooda lagu beeri karo jeceylka salaada iyo siyaamka islamarkaanay ku baranayaan gudashada waajibkani weynay fadliga badan iyadoo la ilaaninaya daadooda iyo xaaladooda caafimaad waxaana habboon in hooyada iyo aabaha dhalay carruurta inay ku dadaalaan ubadkooda ayna baraan kuna tarbiyeeyaan islamarkaana ay dhiirigeliyaan gudashada waajibaadka uu allah subxaanahu wa tacaala saaray addoommadiisa waxayna middaas sababi kartaa in labada waalid ay goor damba arkaan ubadkooda oo si wanaagsan u ilaalinaya cibaadaadka waxayna xilligaasi dareemayaan midhadhalka wanaagsan ee tarbiyada korintooda muhiimadda koowaad ee labada waalid waa in carruurtooda iyagoo yaray baraansoonka maadaama uusan lahayn daacayiman oo carruurta lagu barayo gudashada waajibka ramadaanka dhanka kalena waxaa wanaagsan ubadka la ilaaliya caafimaadkooda jidheed waxaana habboon in markay toddoba sano gaaraan lagu tarbeeyo soonka bisha ramadaan dhibaatana ma lahan in ubadka ay xilligaasi soomaan maalin saacadda ka mid ah ama maalmo kooban oo bisha ramadaan ka mid ah muhiimadda ayaana waxay tahay in carruurta ay la qabsadaan soonka islamarkaan ay noqon karaan markay weynaadaan kuwo jecel farxaddii cibaado badan ku soo dhoweeya bisha ramadaan أنوار تتلألأ فيها للعباد بها تزداد وإمام يقرأ بخشوع ويرتل آي القرآن ويرتل آي القرآن haddaba si labada waalid ee tarbiyanaya ubadkay u soo saaraan jil wanaagsan oo ay toosan tahay akhlaaqdooda diimeed si wanaagsanna u gudan kara waajibaadka waa allah subxaanahu wa tacaala saraya addoommadiisa waxaan soo gudbinaynaa ilaa i dhowr tallaabo ay habboon tahay in ubadka yar lagu baro soonka bisha barakaysan ee ramadaan kow in carruurta yar loo kiciyo suxuurta ayaa waxay ka mid tahay waxyaabaha aadka u farxadgelinaya kuna baranayaan soonka bisha barakaysan ee ramadaan waana nooc ka mid a waxyaabaha bedeli kara caadaadkooda loona wadaa masaajidka xilliyada salaada fajriga si ay salaada ugu soo tukadaan jamaacada waxayna midani keenaysaa in ubadka ay noqdaan kuwa ilaaliya jamaacada salaada subax iyo guud ahaan salaadaha kale labo in labada waalid iyo canuga yar u dhiibaan waxyaaba uu ku sadaqaysta fuqarada iyo masaakiinta waxaana midani keenaysa in ubadka yaruu barto ahmiyadda ay leedahay sadaqada isagoona wax badan ka ogaanayan xiliyada sonka ay wanaagsan tahay in labadiyo waxbixinta laguna dhiirigeliyo inuu anfuriyo fuqarada sooman waxaanuu arrinkaas ubadka yar ku baranaya khayrka waxbixinta iyo inuu caawiyo walaalihiisa muslimiinta ah xiliyada bisha barakaysan ee ramadaan iyo bilaha kale intaba saddex waxaa habboon in labada waalid ay muhiimadda saaraan in carruurtooda iyo qulubtooda ku beeraan islamarkaana ay fahansiiyaan soonka maadaamay aad u adag tahay in ilmaha yar la baraa wax aysan fahmaynin waxaana waajib ah in loo sharaxo ajirka uu helayo qofka saa'imka ah waxaanuu markaas ubadka ku dadaalaya soonka si uu u gaara wax waliba ay labadiisa waalid u sheegi jireen islamarkaana maskaxdiisa ku jira mana habboona xilligaas in ilmaha yar ay cadaadiyaan labada waalid maadaama uu yahay ilmo yar oon u adkaysan karin gaajada daran afar waxaa sidoo kale loo baahan yahay in aabbaha uu wiilasha yar u kaxeeyaa masaajidka si ay ugu tukadaan salaada taraawiixda ugana qayb galaan jalasaadka lagu barto cilmiga dhammaan salaadahan ay jamaacad ugu ogaan waxaana middaasi ka dhalanaysa faa'iido weyn oo ilmaha yar ku baranayaan aadidda masaajidka in salaada lagu oga jamaacada iyo qur-aan akhriska badan maadaama masjidka ay imaanayaan muslimiin aad u fara badan waxuuna arkayaa rag fara badan uu qur-aanka akhrinaya asagana wuxuu xilligaasi ku dadaalaya inuu akhriyo inta qur-aanka uu ka yaqaano hooyadina waxaa laga doonayaa in sidaasi la mid ay samaysaa oo ay gabdheedu ku barbaarisaa gudashada salaada akhrinta qur-aanka iyo gudashada dhammaan cibaadaadka shan waxyaabaha sidoo kale loo baahan yahay in ilmaha yar lagu tarbiyeeya xilliyada ramadaanka waxaa ka mid ah in la bara in soonka uusan ahayn oo keliya in laga tago cuntada iyo cabitaanka balse ay tahay in la iska dhaafa hadallada aan wanaagsanayn lagana fogaado dhibaatiinta dadka kale iyo inuusan samayn waxyaabo xun sida inuu ku dhaqaaqo xan isku dir iyo inuu la dagaalamo dadka kale ee saaxiibadiisa ama walaalihiisa ah dhanka kale waxaa loo baahan yahay inuu sameeyo waxyaabaha aad ku wanaagsan ee laga doonayo xilliyada uu sooman yahay lix labada waalid ee ubadka ku barbaarinaya soonka bisha ramadaan waxaa sidoo kale ku waajib ah inay carruurtu baraan islamarkaan ay xifdisiiyaan qur-aanka kariimka una sheega inuu ku dadaalo akhrinta qur-aanka xilli walba iyo wakhti kasta toddobo sidoo kale waxaa habboon in waalidiinta ay adeegsadaan wasaa'isha iyo waddooyinka carruurta wax lagu bari karo sida in looga sheekeeya qisas iyo sheekooyin ku saabsan fadliga siyaamka bisha barakaysan ee ramadaan tani ayaana lagu tilmaamay inay tahay waxyaabaha ugu wanaagsan ee ubadka quluubtooda loogu beeri karo jecelka siyaamka bisha ramadaan waxaa sidoo kale habboon in carruurta looga sheekeeyaa sanadkii la waajibiyo soonka bisha ramadaan تهز القلب تلاوته أجمل من كل الألحان ركعات تراويح نصلي بقلوب قبل الأبدان علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن haddaba waxaa jira waddooyin intaa ka badan oo labada waalid ay ubadkooda ku jeclaysiin karaan isla markaana ay ku bari karaan soonka bisha barakaysan ee ramadaan waana shay aad u wanaagsan in carruurta lagu tarbiyeeyo gudashada waajibka soonka maxaa yeelay hadhow waxuu noqonayaa ilmaha yar mid ku barbaara jawi cibaado iyo alla kacabsi waana shayga looga baahan yahay in labada waalid ay ilmahooda yar ku barbaariyaan isla markaana ay baraan inta ay yar yihiin waxyaabaha muhiimka ee la doonaya in ubadka yar la bara waxaa ka mid ah daacada iyo cibaadada allah subxaanahu wa tacaala saxaabada radiallaahu canhu waxay ahaayeen kuwa carruurtooda bara soonka inta ay yar yihiin waxaase laga yaabaa in ubadka qaar ay culays kala kulmaan soonka waxaase laga doonayaa labada waalid inay kula dhaqmaan si dabacsan sidaba ay samayn jireen saxaabada allah ka rale noqdee soonku waxauu ka mid yahay tiirarka islaamka wuxuuna ka mid yahay waxyaabaha uu allah subxaanahu wa tacaala dusha ka saaray addoommadiisa waxaana waajiba inaan ku barbaarinaa carruurta yar باب الريان ونواسي الفقراء بمال وطعام يكفي الجوعان علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن وقبيل الفطر تضرعنا ترفع لله الكفان يسعدنا فطر وصيام إذ أعلن للفطر أذان علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن